xaakinnada cutubka toddobiyo tobnaad oo waxaa jiray nin deganaa dalka buuraha leh oo reer efrayim magaciisana waxaa la odhan jiray miika oo isna wuxuu hooyadiis ku yidhi kun iyo boqolkii xabadood oo lacagta ahaa ee lagaa qaaday ee aad ku habaarmaysay ee aad igu dhega hadlaysay lacagtii aniga haya oo anaa qaaday markaasay hooyadiis tidhi wiilkaygii uu rabbigu ha ku barakeeyo oo kun iyo boqolkii xabadood oo lacagta ahaa ayuu u soo celiyey hooyadiis markaasay hooyadiis tidhi sida runtaa waxaan lacagta u soocay rabbiga oo gacantaydan ka bixiyay wiilkayga aawadiis in laga sameeyo sanam xardhan iyo sanam la shubay taas aawadeed adigaan ku soo celin doonaa oo markuu lacagtii hooyadiis u soo celiyey ayay hooyadiis qaadatay laba boqol oo xabadood oo lacaga oo waxay u dhiibtay lacagtume oo isna wuxuu ka sameeyey sanam xardhan iyo sanam la shubay waxayna yaaleen gurigii miika oo ninkii miika ahaana wuxuu lahaa guri ilaahyood oo wuxuu sameeyey efod iyo teraafiim oo wuxuuna quduus ka dhigay wiilashiisii midkood oo isna wuxuu u noqday wadaadkiisii waagaasna reer binu israa'iil boqor ma ay lahayn oo nin waluba wuxuu samayn jiray wixii isaga la quman oo waxaa jiray nin dhallinyaro ahaa oo ka soo baxay baytlaxam yuhuuda oo reer yuhuuda ahaa ee qoladiisu ahayd reer laawi oo halkaasuu deganaan jiray markaasuu ninkii ka baxay magaaladii ahayd baytlaxam yuhuuda inuu dego meel uu heli karo oo intuu socday ayuu yimid gurigii miika oo ku yil dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim markaasuu miika ku yidhi isagii xaggee baad ka timi isna wuxuu yidhi anigu waxaanahay reer laawi oo baytlaxam yuhuuda ayaan ka imid oo waxaan u socdaa inaan dego meel aan heli karo markaasuu miika ku yidhi isagii aniga ila joog oo ii noqo aabbe iyo wadaad anna sannadiiba waxaan ku siinayaa toban xabadood oo lacaga iyo isku joog dhala iyo cuntadaada sidaa daraaddeed kii reer laawi guduhu galay oo kii reer laawina raalli buu ka ahaa inuu ninkii la joogo oo ninkii dhallinyarada ahaana wuxuu miikaa u ahaa sida wiilashiisa midkood oo kale markaasuu miikaa quduus ka dhigay kii reer laawi oo ninkii dhallinyarada ahaana wuxuu miikaa u noqday wadaadkiisii oo gurigii miikaa ayuu joogay markaasuu miikaa yidhi haatan waan ognahay in rabbigu wanaagii samaynayo maxaa yeelay waxaa wadaad ii noqday nin reer laawiya